waxaa loo baahan yahay musnadkoogu inuu midoobo labada jumle ee isku cadsan musnadkoogu inuu midoobo ama jumle ayuu ku midoobo ama mufrad uu ku midoobo macnaha inaad fahantaan umalaynaya fii nawci lmusnad min xaysu alifraad waljumliya wadarfiya xagga mufradnimada iyo jumlanimada iyo mufradnimada oo haddii zaydun qaama wa camrun dahaba oo kale tusaale ahaan iminka labada jumle isku cadfani waa maxay waa jumlada zaydun iyo jumlada camrun waa laba jumlo ismiyataana soo ma ahayn waana saaxiib dee zaydun jaaa wa camrun dahaba jaaa iyo dahabana mayna munaasib isku ahayn waa imaatin iyo tegid sow maaha munaasib bay isku leeyihin haddaba jumlada zaydun jaaa iyo jumlada zayd camrun dahabaa musnadka mayna ka midaysnayn oo zaydun jaaa musnadku waa maxay waa jumla ficliya maadawiya dee zaydun waa mubtadiya me khabarkiisii zaydun jaaa waa jaaada ficliya faacilka soo mayn khabarkii camrun dahabana me camarka musnadkiisii me waa dahabo ficliya faacil ka kooban wuxuu ku leeyahy labada jumle ismiyataanka marka lasku laysku cadfayo musnadkoogu iyaguna jumla ha isla noqdo ama daraf ha isla noqdo ama mufrad ha isla noqdo musnadkana ha kolkaa musnadnimadaa ay ka midoobayaan waajib maahae waa sunna weeyaan sunnahani waa kii sanaaciga ahaa weeye sunno sanaaciya haysodhanin xadiidkee sheegaye waa sunna sanaaciya weeyaan waad la socotaa baan u malaynaya walaa yaxsunu munaasib ma aha alcuduulu in laga leexdo can daalika arrinkaa in laga leexdo ilaa liakraadin ujeedooyin mooyaane sow maynaan odhan jumlada mudaarica mudaaric baa lagu cadfaa maadigana maadi baa maadi baaba lagu cadfaa ismigana ismi baa lagu cadfaa ka warran haddaba maadi iyo mudaaric haddii laysku cadfo dee ujeeddaa laga leeyahay waa khilaafu muqtada daahir oo ujeeddaa laga leeyahay laba jumloo kala duwan haddaad isku cadafto ujeeddaad ka leedahay ka xikaayati alxaali almaadi xaaladii tagtay ka xikaayati alxaal xaalkii xikaayadiisaba weeyaan iyo ka warrankiisa almaadiyati ee tagtay xaalad tagtay baad ka warramaysaa markaad xaalo tagtay ka warramaysid dee waa loo baahan yahay taasi waa maadi baad cibaaraynaysaa xikaayatulxaal sow maaha xikaayatulxaalkaa dee waa sax waistixdaari suurati lari xikaayatulxaalku waa mudaaricii mudaarica xikaayatulxaal faa'iideynay wax tegey ayaad mudaaric ka dhigaysaa kolkaa xikaayatulxaal kama taqaanaa culimadu xikaayatulxaalka way iskugu khilaafaan laba macna la iskugu khilaafaa xikaayatulxaalku waa dhacdo hore dhacdo hore oo sanad hore dhacday weeyaan oo laakiin hariib ahayd suuqaad u baxdayo waxaadan filanayn baad suuqa ku aragtay waa saddex sano ka hor iminkaa damacday inaad wixii ka warranto xikaayatulxaalku waa inaad dhacdadii sanadkaa saddex sano ka hor dhacday aad soo qaadid sidii waxaad qaadi karaysid daqiiqadan iminka aad ka warramaysid sidii waxay dhacayso oo kale taasiir gaar uu leeyahay waxaad arkaysaa soo maaha taasiir gaara ayuu leeyahay wax laga yaaba waxay indhahaagaasi qabtaan ee suuradiihi dee inay ka macno badan tahay ama ka ta'siir badan tahay intaasoo hadan kolka waxaa jira dhacdadii horay u dhacday saddex sano ayaad soo qaadaysaa bimacnaa dee ma awoodi kartid inaad soo qaadaysid waad qadaraysaa inaad soo qaadatay kolkaad ka warramaysid halkan horta dadka hortoodaad dhigaysaa adigoo wixii indhaha ku haya ayaad ka warramaysaa ta'siir gaara ayuu yeelanaya xikaayatulxaalka noocaasaa la yidhahda waxa kale culimada barhkood yidhaahdeen may ee naftaadaad qaadaysaa markan aad warramaysid naftaada ayaad qaadaysaa maalintay dhacaysay baad dib ugu celinaysaa naftaada ayaad maalintii dhacaysay dib ugu celinaysaa markaad maalintii dib ugu celisid maalintii goobtaay ka dhacaysay adoo joogoo fadhiya unbaad warka sii daynaysaa noocaayo noocaayo noocay kolkaa ta'siir gaara ayuu waxani keensanaya ama isigii baa lasoo qadaraya in lasoo qaaday ama naftaadaad qadaraysaa inaad dib u celisay xikaayatulxaalku waa nooca ilahayna qur'aanka in badan buu adeegsadaa subxaanahu wa tacaala ya wakalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiid baa la leeyahy nebi maxamed kiyo loo warramaya wakalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiid wakalbuhum mayna xaalo ahayn walxaal kalbuhum xaalku wixii iminka dhacaya weeyaane nebi maxamed kolkii aayadda lagu soo dejiyey ma kolkaasu ayay asxaabulkahfigii xaaladoodu dhacaysay kula tahay may waa warkiioo sidiisii isagoo nool loo soo naqliyey oo la hor dhigayo iminka waxaynu naqaanaa kamaradahan iyo waxaan la duubayaa dhibaatada ay leeyihiin haddii dhib la duubo wax dhiba haddii la duubo oo la hayo cajalkaafi lagu lagugu hayo lagugu kaydiyo oo lagu tuso iyo haddii lagaaga warramo o lagu yidhaha waxaa waxaasaad samaysay ninkee dhib badan waad ogtahay wax isku dhigmi karaba maahe wax isku dhigmi karaba maaha kolkaa ilaahay subxaanahu watacaala asxaabulkahfiga iyo qisadii cajiibka ahayd ay lahaayeen ayuu nebiga intuu loo soo duubay haddaba loo soo duubay ayaa nebiga la tusaya kolkaasaa laleeyahy xaalaa looga cibaaraynaya kolkaasaa la yidhi wakalbuhum baasidun diraacihi bilwasiid walxaal kalbuhum eyigoogu hadda baasidun iminka uu fidinayo waa xaaladii waxaad suuraysanaysaa kolkaa godkii yaraa ay ku jireen xaggii cadeedda uu qaabilsanaayu ilaahay tilmaamay eygii yaraayee lugaha fidinayey raggani qaabkay ahaayeen ninkay diranayeen lacagtaadan qari magaalada cunto ka soo qaad isqari oo cidnayayna ku arkin tegiduu tegey magaaladuu lacagta la tegey lacag waama dhacday ayuu magaaladii u bandhigu yidhi lacagtan waa lacag waama laga baxay ya ninkani dee imisa sano ka hor ayuu lacagta la isticmaalayay allah waa kuwii la sheegayey kolka eeg xikaayadii oo caadiya qisadii ad inaad indhaha ku haysid baad moodaysaaba wa kalbuhum baasitun ziraacihi bilwasiid xikaayatulxaal weeyaan xikaayatulxaalka haddaba mudaaric waa loo cibaareeya oo mudaaric iyo maadi baa la iskugu cadfa waistixdaari suura suuradii xaadirisigeegana waa saas oo kale alghariibati ee hariibada ahayd suurada hariibkaana saas oo kalea loo sameeya fii dihni dihniga lagu soo xaadiriyo suuro hariiba dihnigaaga kusoo xaadirinaysaa naxwu waa labada aayadood aayadda hore waa xikaayatulxaal ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wayasuduuna can sabiili illaah kafaruu sow lama odhan sow maadi ma aha wayasuduunana waa maxay waa mudaaric maxaa la iskugu cadfay labada jumlo mid kastaaba maxalkay icraab ku leedahay sow maaha ina ala maxalka icraabku male cafwan ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili illaah waa sila mid kastaaba xugun bay ka midaysan yihiin dee ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili illah ta hore waxaa maadi looga dhigay nimankani gaalay ahaayeen tan dambe waxaa saduu loo odhan waayo maadiya oo mudaaric looga dhigay waxa lagu tusinayaa waa xikaayatulxaal oo wayasuduuna mar kaste waxay manciyayaan can sabiili illah in ilaahay dariiqiisa la maro waxaad meesha soo dhiganaysaa dee qutaacu dariiqii iyo dariiqii taagan oo hubkiisii haysta oo ummadda leh diinta nebiga ma gelaysid wayasuduuna can sabiili illah mar kaste welibana waa xikaayatulxaal oo mar kaste ay haddana nimankan tajadudkiina u keenayaa dee istibraarkii maca tajdiidka ahaa wayasuduuna way manciyayaan can sabiili illah waa xikaayatulxaal istixdaaru suurati alghariiba waa maxay suuro lala yaabo oo dadka laabtooda keentid fariiqan kadabtum koox iyaga waad beeniseen ba ambiyada ah wa fariiqan taqtuluun kooxna waa badlaynaysiin kadabtum iyo taqtuluun ka warran mayna isku cadfanayn waa maadi iyo mudaaric soo maaha istixdaaru suurati alghariiba qatalat alambiyaa buu ilahay ka warramaya dhiiggii cabkii welibana ambiyadun layn jiray ka warran waa reer banu israa'iil nimankii suuradoodu wax lala yaabo weeyaan nimankaa reer banu israa'iil wax lala amakaago ayay noqonaysaa waayo la geray waa waxay ku leeyihiin ambiyada caadadooduba waa nooca kolkaa ilaahay labuu uqaybiye ambiyada oo koox iyaga baa la yidhi waad beeniseen oo been baad sheeg warba ma haysiin baad qole ku tidhaahdeen kooxna waa badlayseen kolka kooxdan la laynayo mudaaric baa laga dhigayo waa suuro laga naxo nin nebi dilay ka warran nin nebi dilay ya ilaahay xagguu ka tegi wa wax lala yaabo sow maaha addoonkaasi kolkaa kii nebiga dilay ayaa suuradiisii qariibka ahayd ayaa maskaxdaada la keenaya iyadoo ordaysa kolkaasaa la yidhi fariiqan kadabtum koox iyaga waad beeniseen wa fariiqan taqtuluun kooxna waa badlaysiinba midta kale caada idiin noqotay weeyaan mudaarican istimraar buu keensanaya maca tajdiida waa caaday bay idiin tahay ambiyalayntu midun ma aha nin idinka qaldamay ma aha caadadiinna weeyaan inaad ambiyada laysiin ceebtii maaha waa caadadiisa soomaalidu mayna odhan jirin kolkaa waa caadadood ambiyalayntu fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluun wa ka ifaadati tajadud tajadud la faa'iideynayo oo kale weeyaan ifaadati tajadud waa xagga maadiga fii ixdaahumaa dee waa tii maadiga tii maadiga tajadud ah wathubuuti thubuut baa la faa'iideynaya fi lukhraa waa ismiyo haddii maadi iyo ismi la isku cadfo ka waran iyaga laftirkooga waa sunihida aan ku sheegayona haddii maadi iyo ismi aad isku cadafto jumlo maadawiya iyo jumlo ismiye ah ta maadawiyadaa tajadudkaad ka eegaysaa tajadud waxani wax imika yimid oo jirayn inuu yahay ta mudaarica ana thubuut baad ka eegaysaa waa ka qawlihi ta naxwu aji'tanaa bilxaqi ma imikaad xaq noo keentay aji'tanaa bilxaqi waxay leeyihiin waa bidci xaqanad keentay imikunba bad la timide aabbaha aabbayugaa mayna aqoonin bil imikunbad xaqa la timid xaggaa way ka caayaane ma arkaysa xaqa aji'tanaa ma imika unbaad noola timid bilxaqi am anta min allaacibiin wax laisku ogaa baa jira iyada laakiin oon xumaanaya ceeb ayna u arkaynin waa ciyaarta in laisku ciyaaro am anta min allaacibiin mise weligaaba waad iska ciyaartaa horta kolka am anta min allaacibiin waa hubuudkiiyo ma ciyaartii aan ceebta lahayn baa waxaad iminka ka warramaysaa mise iminkaad wax bidcinimo a la timid bay yidhahdeen mayna war cusub ahayn kolka ilaahay balaa qur'aanka balaaqada ku jirta haddaad ogtahay qaybtaa macaanigu waad la yaabaysaa aji'tanaa bilxaqi am anta min allaacibiin faqad luuxida waxaa la eegay fi luulaata hore ixdaaثu tacaati lxaqi xaqa qaadashadiisu inay imikuun tahay oo imikuun la keenay lasoo darisiiyey oo muxdathu yahay bidci ah man axdatha fii amrinaa soo maahayn waa ixdaaث wax imikunay keen wey xaqaa laysa siinaya la qaadanaya wa fi haaniyati haaniyadoo ciyaarta ana alistimraaru daa'imid weeyaan cala lacab ciyaarti cala lacib ciyaartay daa'imayeen ceeb agtooda kama ahayn ciyaartu iyo wasabaad sugnaansho calaa xaalati siba caruurnimada xaaladeedii lagu sugnaanayo wanaxu asidiiqu yukaatibunii wa ana muqiimun calaa wuddi asadiiqu ninka saaxiibkiihi yukaatibunii saaxiibkay waraaq buu iisoo qoray waraaq ayuu iisoo qoray wa ana muqiimun calaa wuddihi ana jacaylkiisii unbaan dul fadhiya walxaal ana muqiimun anigu aan dul fadhiyo calaa wuddihi jacaylkiisa waan iska calaamadiyey kelmadda ah iska calaamadiya ma idiin qoraya culimo iska calaamadiya haddaba looma baahnayn khayr allaha siiya sheekh waynu ku haysanaa laba jimloo la isku cadfaynu u baahnayne xaalo weeyaan ta dambe waana muqiimun calaa wudhi wa jumla xaaliy xaaliya weeyaan jumla xaaliya inagu maynaanba wowgani ma wa waawlxaalba weeyaan kolkaa sidaa darteed sheekhay su-aashaana waynu ku haysanaa khayr allaha siiye asadiiqu yukaatibunii wa ana muqiimun calaa wudhi waa tandiir tandiir keliya un baynu ogolaan lahayn inuu yidhaahdo tandiir kolkaa sheekha loo saxayo tandiir baa la odhanaya oo xaalada sheekhu uu ka warrami doonaaye iminka waxaynu haynaa laba jumlo o laisku cadfaye maxaaliyad mid kaleynu haynay waa maya xaaladu baab gaaray leedaho ku iman doona maantaba baabkaa dambe inuu la sugo ayay ahay baabkaa dambe la sug inuu la suga yahay iska dhaaf halkaa waxaynu kaga soo baxnay jumlooyinka laysku cadfo jumlooyinka laysku cadfaa sow sax maaha sow dhag maaha jumlooyinka inta la kala fasliyo ka warran shan jeer baa la kala faslinayaa shanta jeer bal hadda aynu aragno shanta jeere la kala faslinayo waxa weeyaan almabxathu thani fi mawaadic alwasli fasli sow maaha fi mawaadic alfasli mayn buu ka tegey kaygani waa gartay waxa maaha taasi iska dhaaf almabxath athani fi mawaadic alfasli fasliga iyo meelihiisii ayuu doonayaa inuu ina baro sababta la iskugu cadfi waaye loo kala fasliyo mataqaanaa fasligu waa labadii jumlo la isku cadfi waayo sababta la iskugu cadfi waayaa waa inay labada jumlood midoobaan ama ay kala fogaadaan waaba labadaa arrimoodun weeyaan hadday labada jumlo mid noqdaan magacaaga maad isku cadfi kartaa xuruuftiisa moxamed miimka iyo xaada ma isku cadfi shay mida maad isku cadfi kartaa labada jumlo mar kastay midoobaan layskuma cadfo haddaba midowgu waa kamaalulitisaal iyo shibhu kamaalulitisaal labadaasiba midowga ayay ku jiraan waa midowga labada kamaalulitisaal shibhu waa laguu sharxi doonaa hadday labada jumlo kala fogaadaanna xarfulcadafku wuu midayn jiraya waxa aadu kala fogaya isku keeni waa liinaad isku keenta waxaad u kala foge kamaalulinqiaac iyo shibhu kamaalulinqiaac labadaas halkaa ka soo booday afar mayga haysataa atawasud bayna alkamaalayn ka shanaadna atawasud bayna alkamaalayn weeyaano isaga labada wejba way ku banaan yihiin marka bedhkood waa la isku cadfaa marka bedhkoodna la iskuma cadfo tawasud bayna alkamaalayn waa intaaba waxaa cadafka loo diidaya almabxathu thani mabxadka labaad fii mawaadici alfasli fasliga meelihiisii weeyaan min xaqi aljumali jumlooyinka xaqooga waxaa ka tirsan idaa taraadafad markay israac raacdo oo wawaqaca bacduhaa badhkood uu dhaco isra bacdin badhka kale dabadiisa an turbada in layskugu xidho bilwaawi wow in layskugu xidho litakuuna si ay u ahaato calaa nasaqin dariiq waaxidin keliya si ay dariiq qura u marta buu ku leeyahay walaakin qad yacridu lahaa waxaa usoo banbaxaya jumlooyinka maa yuujibu wax waajibiya tarka alwaawi wowga in laga tago fiiha dhexdeeda wayusamaa haadaa kan waxa lagu magacaabaa faslan baa lagu magacaabaa waa fasligii labada jumlo la kala faslinayay wayaqacu wuxuu dhacayaa fasligu fii khamsati mawaadica shan meelood ayaa labada jumlo la kala fasliya alawalka koobaad an yakuuna inuu ahaado weeyaan bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda itixaadun midow taamun dhammaystiran iyo waimtisaajun isku darsan macnawiyun macnawiya macnihii bay iskaga darsameen ay ka midoobeen waa midowgii uun labada jumlo inay midoobaan xataa annahumaa waxaabad moodaa labadan jumlo ufriqaa in la shubay fii qaalabin warshad in lagu shubay waaxidin oo keliya warshad keliyihii inay soo saartaa bad mooda fii qaalabin waaxid warshad keliyaa soo saartay buu ku leeyahay wayusamaa daalika kaa waxaa lagu magacaabaa kamaal alitisaal baa lagu magacaabaa waa kamaalulitisaalkii athaanii ka haanigiihi an yakuuna inuu ahaado weeyaan bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda tabaayunu kala fogaansho taamun dhammaystiran oo biduuni iihaamin iihaam iyo moodsiin aan lahayn khilaaf almuraad waxa la khilaaf almuraad waxa la doonayo khilaafkiina lagu moodsiiyo wa yusamaa dalika kana waxaa lagu magacaabaa kamaal alinqitaac baa lagu magacaabaa athaalidka thaalidkiihi an yakuuna inuu ahaado weeyaan bayna aljumlatayni labada jumlo baynkood raabi raabitatun isku xidhni qawiyatun xoog badan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa shibha kamaal alitisaal waa midowgii una xaggaa inuu geliye ahay araabic ka afraad an yakuuna inuu ahaado weeyaan bayna aljumlati aluulaa jumlada uulada ah iyo wathaalisa jumlada haalisada ah jumlatun jumla inay udhaxayso ukhraa oo kale jumlada hore iyo jumlada saddexaad jumlo labaad baa udhaxaysa buu ku leeyahay mutawasita xaa'ilatun waxay kala dhex taagan tahay baynahumaa labadii jumlo way kala dhex martay labadii jumlo ay kala dhex martay falaw cutifat haddii la cadfo athaalithatu jumlada ugu saddexaysa ee ugu dambaysa cala aluulaa tii hore haddii lagu cadfo almunaasabati laha ay munaasabada isku lahaayeen latuwuhima waxaa la moodayaa annahaa jumlada haalisada ah macduufatun in lagu cadfay cala almutawasidati tii bartanka taali haaniyad ahayd en uuladiiba aan lagu cadfin fa yutraku alcadfu cadafka waa laga tegaya wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa kaana shibha kamaal alinqitaac baa lagu magacaabaa midowga inagu kamaalulintisaal iyo shibhu kamaalulintisaal baynu ka dhignay soo mahayn kala fogaanshahana kamaalulinqiaac iyo shibhu kamaalulinqiaac waa afartaa uu inoo sheegay ka shanaadna waa atawasud bayna alkamaaliyi isagmaynaan odhan alkham alkhaamis ka shanaad an yakuuna waa inuu ahaado bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda tanaasuban tanaasub iyo wartibaadun isku xidhni laakin yamnac waxaa diidaya min cadfihimaa cadafkooga maanicun maanic baa diidaya wahwa isaguna cadamu qasdi ishtiraakihima ishtiraagooga oo qasadkiisa liidiisa weeyaan fi lxukmi xukumka loo qastayo wayusama atawasud bayna alkamaalayn war halkaa masaa un ba idiin qoray culimo in yar buu ka tegey in yar buu sheekhu ka tegey halkaana khayr allaha siiya waxaa jira kan ugu dambeeya ee waa in bayna aljumlatayni tanaasubun wartibaadun laakin yamnacu min cadfihimaa maanicun e laakin yamnacu soo mahayn halkaa waxaa jira bayna aljumlatayni tanaasubun wartibaadun biduuni maanicin halkaa keena biduuni maanicin biduuni maanicin halkaa biduuni maanicin baynu geshanaynaa marka barhkood waa biduuni maanic aw bimaanicin yamnacu min cadfihimaa tarkiibku kolkaa sidan ugu qoraya is yar bedelaya biduuni maanic biduuni maanicin aw bimaanicin biduuni maanicin aw bimaanicin kolkaa inaga tay noo qorani waa tee waa bimaanicin duunulmaanicii buu ka tegey kolkii maanicu uuna meeshii oolin buu ka tegey kolkuu maanicu meesha yaallay unbuu unbuu inoo qoray alkhaamis ka shanaad an yakuuna waa inuu ahaado bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda aluulaata hore iyo wathaalitata saddexaad jum may cafwan alkhaamiska shanaad an yakuuna waa inuu ahaado bayna aljumlatayni labada jumlo beynkooga tanaasubun tanaasub waa inuu ahaado labada jumlo alkhaamiska shanaad buu ku leeyahay an yakuuna waa inuu noqdo bayna aljumlatayni labada jumlo beynkooga tanaasuban iyo wartibaad laakin yamnac waxaa diidaya min cadfihimaa isku cadafkooga maanicun baa diidaya maanic wahwa maanicuna cadamu qasdi ishtiraakihimaa wadaagsigooga uu qasadkiisa liidiisa weeyaan fi lxukmi ay wadaagsadaan xukumkanaan loo qasadsanan inay wadaagsanayaan aw biduuni maanic halkan dambeba haddaad doonto waad dhigan karta halkii horena waad dhigan kartaa meesha doonto dhigo wa yusama waxaana lagu magacaabaa atawasuda bayna alkamaalayn maadaama tawasud bayna alkamaalayn yahay dee kolba mid buu haleelaa kolkuu biduuni maanic yahayna mid buu haleelaya kolkuu bimaanicin yahayna mid buu haleelaya waad aragti baan umalaynaya idaax wa tajdiid idaax iyo tajdiid ayuu doonayaa inuu halkan ku sheego likulli mawdicin mid kastaaba wuxuu leeyahay oo min mawaadici alfasli fasliga mawaadicdiisii ka tirsan likulli likulli mawdicin waxa uu ah oo min mawaadici alfasli meelihii fasliga ah alkhamsati ee shanta ahaa asaabiqati inoo hormaray wahiya almawdic wahiya iyaduna almawdicu alawal waa mawdicii koobaad kamaalulitisaal buu ahaaye wahwa kamaalu itisaalku itixaadu ljumlatayni labada jumlo oo midooba weeyaan itixaadan midow taaman dhammaystiran iyo imtisaajan isku badh isku dhex darsan macnawiyan macnawiyahe bixaytu si oo tunazilu la dejinayo athaaniyatu haaniyada min aluulaata hore loo dejinayo mansilata nafsihaa nafteeda oo meesheedii oo kalun waa inay ta labaad ta hore nafteedii oo kalun tahay ta labaad waa maxay waa ta hore nafteedii oo kalun buu kuleeyahay bian tujcala waa in laga dhigo kolkaa bedelan ta haaniyadii ta hore maxay u xisaaban tahay bedel bay u xisaaban tahay minha iyada laga bedelaya bedelkaasi saddexdii qaybood ba uu noqonaya bedelulishtimaal iyo bedelulbacdi iyo bedelulkul waxii o dhan buu noqonaya naxwo soo ma haysatiin naxwo mawdicu waa idiin qoran yahay hadda iska ilaaliya naxwo amadakum ilaahay wuxuu idiin kordhiyey bima taclamuun waxaad garanaysiin amadakum ilaahay wuxuu idiin kordhiyey biancaamin nimcooley iyo wabaniina inamo intaba ilaahay waa idiin kordhiyey haddaba la soco oo amadakum bimaa taclamuun amadakum biancaamin wabaniin sow ilaahay ma odhan subxaanahu watacaala ilaahay muxuu idin siiyey ba la yidhi bimaa taclamuun sow maaha waxaad garanaysiin bu ilahay idin siiyey ba la yidhi waxaynu garanaynu ilahayna siiyey mayaan koobi karnaaba wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha waxa laga dambaysiiyun amadakum biancaamin wabaniin muna bedelulbacdi ahayn amadakum biancaamin wabaniin waa in yaroo amadakum bimaa taclamuunadii hore ka tirsan labada jumlo kolkay bedel isku xisaaban yihiin bedelku dee isku midun buu ahaa so agga isku midun ma ahayn la iskuma cadfi karo waa mamnuuc saasuu ilahay iskugu cadfi waayo amadakum loo yidhi way isfasirayaan tan dambaata hore fasiraysaa waad aragtay kolkaa waa bedelkii bedelulbacdiga ahaa aw amase bian tujcala tahaaniyada ah waa in laga dhigo bayaanan baa laga dhigaya lahaa ta'uulada ah ayay bayaan u tahay cadfulbayaanka ma garanaysaa cadfulbayaan oo kale tahaaniyadii xisaabnaanaysa ta'uuladayna u xisaabnaanaysa waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale fawaswasa waxa waswaasiyey ilayhi aadam waxa waswaasiyey ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey qaala wuxuu ku yidhi shaydaanku yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiyaa calaa shajarati alkhuldi geedka waaridda geedka ninka cunaaba uu waaro nimcadan ad haysatid uu ku waarayo bal ma ku tusiyaa buu yidhi eeg haddaba fawaswasa ilayhi shaydaan saw lama odhan maxaa la yidhi waa jumladii ulad ahayde ibliiskii wuu waswaasiyey aadam saw maaha laakiin bal jooga yaa inoo fasira qaabkii uu waswaasiyey dariiqii u maray ilaahay un baaba caddeeyey oo fawaswasa ilayhi shaydaan shaydaan baa waswaasiyey bal joogay dariiqii u maray muxuu ahaa qaala wuxuuba ku yidhi qaaladan waa cadfulbayaan tan hor la bayaaminaya qaala ibliiskii wuxuuba yidhi qaabkuu waswaasiyeyba weeyaan waa nafs alwaswaaskii ilaahay sheegayeyba weeyaan qaala wuxuuba ku yidhi yaa aadamu aadamow hal adulluka calaa shajarati alkhuldi haddaba jumladan qaala maxaa tan hore fawaswase loogu cadfi waayey dee waa bayaan cadfulbayaan bay tan tasaaniyadii ta'uulada ah ayay bayaaminaysaa oo sidii uu waswaasiyeyba weeyaan kolkaa waa bayaankuna dee waa kan hore laftiisii un weeyaan waaba isku midba weeyaan laiskuma cadfi karo aw bi an tujcala in laga dhigo weeyaan haaniyada mu'akidatan mid adkaynaysa lahaa uulada amaa haaniyadu waa tawkiid tawkiidkuna muuna shayga hore naftiisuun ahaan jirin jaa'a muxamedun muxamedun muuna isku mid unba ahayn kolkaa isku cadfi maysin tawkiidkana waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa famahil bal ukaadi alkaafiriina gaalada sub gaaladii ukaaday lama odhan amhilhum ukaadi ruwaydanin yar amhilsha dambe maxaa loogu cadfi waayey ta hore waa laba amare munaasabay isku leeyihiin waa tawkiid ukaadiyo ukaadi baa layidhi ukaadiyo ukaadi iskuma cadfi kartid haddaba famahil kore baa laleeyahay alkaafiriina gaalada amhilhum kore ruwaydan wax yar isku midun weeyaan waxalla waxay ku kala duwan yihiin ma jiro falmaanicu maanicu min alcadfi cadafka manciyaya fi hada almawdici mawdican itixaadu ljumlatayn labada jumlo oo midoobay weeyaan itixaadan midow taaman dhammaystiran yamnacu diidayana cadfa shayi shayga in lagu cadfo calaa nafsihi naftiisa uun wayuujibu wuxuuna waajibinaya alfasla shay shay isagunma isku cadfi kartaa waaba ceebe cadafku muqaayar buu keensadaadee waa laba shay oo kala duwan baa la isku cadfaa waad aragtaa baan umalaynaya halkaana waa kamaalulitisaalkii weeyaan almawdicu thaani mawdica haanigiihi kamaalulinqiaac weeyaan wahuwa kamaalulinqiaacu ikhtilaafu ljumlatayn waa labada jumlo iskhilaafa ikhtilaafan iskhilaaf taaman dhammaystiran buu ku leeyahay bian yakhtalifa inay iskhilaafaan weeyaan khabaran wa inshaa'an xagga khabarki iyo xagga inshaha ayay isku khilaafayaan lafdan wa macnan bayna iska khilaafayaan aw macnan faqad bay iska khilaafayaan hadday midoobaan horeynuu soo barannay naxwu xadara alamiiru xafidahu llah xadara alamiiru xafidahu llah amiirkii waa waa biduuni yihaam inuu raaciyay ahayd biduuni yihaam waa inay labada jumlo iskhilaafaan khabaran wa inshaaan lafdan wa macnan aw macnan faqad biduuni yihaam inuu raaciyay ahayd sababta biduuni yihaam aynu leenahay ma garanaysaa laa washaafaahu llaahudii baynu garanaynaa laa washaafa saw laba jumlo iskhilaafsan oo ahayn lafdan wa macnan saw isku inshiya khabar iskuma khilaafsanayn dee sheekhu biduuni yihaam buu ka tegey taasi maca yihaam bay noqotayoo cadafkii baa waajibay kolkaa biduuni yihaam inuu taa iska saaro oo tacriifka ka saaro ayay ahayd almawdic thaani mawdica thaanigiihi kamaaluitisaal weeyaan wahwa kamaalulitisaalku ikhtilaafu ljumlatayni labada jumlo oo iskhilaafo weeyi ikhtilaafan iskhilaaf taaman dhammaystiran bian yakhtalifa inay iskhilaafaan weeyaan khabaran wa inshaaan ay isku khilaafaan lafdan xagga lafdiga ay iska khilaafaan kamaalulinqiaac cafwan anigaba saasuu qoraya almawdic thaani kamaalulinqiaac wahwa kamaalulinqiaacu ikhtilaafu ljumlatayn waa labada jumlo iskhilaafa ikhtilaafan iskhilaaf taaman dhammaystiran bian yakhtalifa inay iskhilaafaan weeyaan khabaran wa inshaaan xagga khabarki iyo xagga inshaha lafdan wa macnan lafdan wa macnan bay iska khilaafeen aw macnan unbay iska khilaafeen faqad naxwu xadara alamiiru amiirkii wuu yimid xafidahu llah allaha badbaadiyey xadara alamiir sow khabariye maaha lafdan wa macnan xafidahu llahna mayna macnaha inshaiye ka ahayn kolkaa iskuma cadfi kartide aw naxwu takalam hadal niyahow inii musqin ilayka waan kuudhag raaricinayaaye takalam sow insha maaha inii musqin ilaykana mayna khabariye ahayn iskuma cadfi kartid haddaba haddaba halkan kaygani wuu khaldayo inii mudqin buu yidhi mudqin daad buu ka dhigay idinkana ma daad buu ka dhigaya ha annaga daad buu ka dhigay wixii nuskadayda haystay oo dhan inaad iska saxdiin wey waa musqin oo saada saad baa loo baahnaa kiinaasaa iminka saxay ini takalam hadal niyaho inii musqin ilayka waan kuu dhag raaricinayaaye musqin taa weeyaan wa ka qowli shaaci gabayaaga qowlkiisiiba weeyaan
وقال رائدهم مرسول و... وقال رائدهم مرسول زاولها فحذف كل امرئ يجري بمقدار
gabayaagaasi dagaal buu galayaayo raa'idka waxa loo yaqaanaa raa'idka waxa loo yaqaanaa waa ceelalyadii un weeyaan ceelalyadii un weeyaan wax kale maaha waa cidda dadka kasii horraysa inagu soomaali haddaynu nahay dee aada soomaaligeennan saas ahayn ninku kolkuu xoolaha ka horeeyo dee usii meela usii hubinayo weeyaan وقاaل wuxuu yihi rاa'dهم koogii rاa'dka ahaa ee ceelalyada u ahaa wuxuu yihi arso buu yihi doonida halkaa joojiye oo baroosinka ugu aas nusaawiluha dagaalka waynu la baashiraynaaye si fiican baynu u dagaalamaynaaye bartaa ku joojiye buu yidhi waayo faxatfu kul imri'in ruux kasta geeridiisu yejri waa dureeraya bimiqdaarin ilaahay qadarkiisuu ku dureeraya waxba dagaalka ka baqi mayne ragga si fiican baynu ula dagaalamaynaye bartaa inoogu qabta buu yidhi qaala raa'iduhum saw maaha saw jumla khabari arsu baan doonaya arsu saw maaha jumla inshaa'iya arsu halkaa ku joojiye saw maaha oo joojiye bahasha nusaawiluhaana waa jumla khabariya layskuma cadfi kara haddaba arsu iyo nusaawiluha ta hore waa inshaa'iya nusaawiluhaana waa khabariya waa mamnuuc cadafkii aw bi an laa takuuna inayna ahaanin weeyaan baynahumaa baynkooga munaasabatun munaasabo filmacnaa xagga macnaha wala irtibaadun irtibaad isku xidhnina ka qawlika odhaahdaadaba weeyaan caliyun kaatibun ninkii cali ahaa waxbuu qoraya alxamaamu daa'irun xamaamkiina wuu duulay cali waxbuu qoraya xamaamkii wuu duulay cali iyo xamaam maxaa ka dhexeeya labada musnadu ilayhi munaasabad may ka dhexaysaa kama dhexayso labada musnadna kitaabada iyo dayaraanka maxaa ka dhexeeya kitaabada iyo dayaraanka waxaa la wax ka dayaraan iyo kitaabo ka dhexeeya ma jira may iskuma cadfi kartid haddaba fa innahu laa munaasabata munaasaba ma aha bayna kitaabati caliyin cali kitaabadiisa iyo wa dayaraani alxamaam xamaamka duulidiisa faalmaanicu min alcadfi cadafka waxa diidaya fii hada almawdic meeshan oo kale amrun daatiyun amar daatiya oo laa yumkinu uun suurtoobaynin dafcuhu aslan in asal ahaan loo difaaco wahwa tabaayunu kala fogaanshaha weeyaan bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda ah walihaada wajaba waxa waajibay alfaslu in fasli la sameeyo iyo wa tarku lcadfi cadafka in laga tago lianna alcadfa cadafku yakuunu wuxuu ahaa lirabdi isku xidhin walaa rabda rabdina kama dhexeeyo bayna jumlatayni laba jumlo oo fii shiddati tabaacud fii shiddati tabaacud kala fogaanshaha heerkii ugu dambeeyey ku sugan iyo kamaal alinqitaac inqitaaca meeshii ugu dhamayska tirnayd laba jumlo kala jooga ma isku xidhi kartaaba waa maya almawdicu thalith meesha saddexaad waa shibhu kamaal alitisaal kamaalulitisaalkiibuu shabahaa saasaa shibhu kamaalulitisaal loo bixiyey wa huwa isagu kownu ljumla jumlada oo noqota weeyaan athaaniyati ee haaniyada ah qawiyat alirtibaad xidhnideedu miday xoog badan tahay bil uulaata hore ay ku xidhan tahay liwaquucihaa dhiciddeeda jawaaban jawaab ay dhacday can su'aalin bayna jawaab ka tahay oo yufhamu laga fahmayo min aljumlati aluulaa jumlada koobaad jumlada koobaad ayaa laga fahmay su-aal kolkaa jumlada taaniyadihii jawaabtaasayba udhacaysa su-aashiiyo jawaabtu ma ina isku xidhni adagi ka dhexaynin ma isku cadfi kartaa su-aal iyo jawaab iskuma su-aal iyo jawaab labadii jumlaa su-aal iyo jawaab oo kale isku isku ah kolkaa dee xaqiiq ahaan mayna midoobin oo kamaalulitisaal dhamaystiran kama dhexeeyo shibu kamaalulitisaal way ku dhawaadeen inay mido su-aal iyo jawaab bayba isku noqdeen ta taaniyadii kolkay jawaab oo kale tahay weeyaan waad aragtaa wuxuu ku leeyahay wahwa isagu kmaal اjumla kown اljumla jumladoo noqoto weeyaan jumlada ahaaniyati haaniyada ah qawiyat alirtibaad xidhnideedu miday xoog badan tahay biluulata hore ay ku xidhan tahay liwaquuciha dhiciddeeda ayana ugu xidhan tahay jawaaban jawaab ay dhacday can su'aalin bay ka dhacday oo yufhamu laga fahmayo min aljumlati اlأuulى fatufsalu canha waa laga faslinaya kamaa yufsalu اljawaabu sida jawaabka loo fasliyo can isu'aali su-aal looga fasliyo sida jawaabkiiyo su-aalka loo kala fasliyo o kale loo kala faslinaya naxw wma ubari'u nafsi ina الnafsa laamaarat bisu wamaa ubari'u ma beri yeelayo nafsii naftayda ma beri yeelayo halkaa naftayda ma beri yeelayo sow maaha waayo naftu maxay samaysay baa meesha la odhanaya su-aashaasaa ku jirta oo naftu maxay samaysay ina nafsa laamaaratun bisu kolkaa ina nafsa laamaaratun jumladani laguma cadfi karo wamaa ubari'u nafsiydii sababtu waa maxay ina nafsa laamaaratun bisu waa jumlo jawaab dhacday su-aal meeshan ku jirto ta hore laga fahmay jawaab u tahay walaa tukhaaibnii fi ladiina walaa tukhaaibnii hayla sheekaysanin fi ladiina dalamuu daalimiinta haygala soo sheekaysan oo hayga soo ergeynin waayo daalimiinta maxaa lagu samaynaya inahum muqraquun waa jumla jawaab dhacday kolka weligaa noocaa ayaad samaynaysaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum waidaa khalow markay u tagaan ilaa shayaaiinihim gaaladoodii shayaaiintoodii qaaluu waxay odhanayaan inaa macakum idinkaanu idinla jirnaa kolkaa shayaaiintii baad ku odhanaysaa sawdinkii kuwaa la socday ina inama qaaluu ina macakum inamaa naxnu mustahziuun waanu ku jees waanu ku ciyaaraynay inamaa naxnu mustahziuun waa jawaab weeyaan su-aal meeshan laga fahmo oo sawdinkii la socday sidaa lahaa de inamaa kuna inamaa kuna inamaa naxnu mustahziuun waanu ku ciyaaraynay allahu yastahziu kuma cadfi kartid iyo wanaxw zacama alcawaadilu ananii fii gamratin sadaquu walaakin gamratii laa tanjali gabayaaga noocaa odhanayo kale weeyaan زعم العوادل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي zacama waxay sheegteen alcawaadilu kuwii icanananayey ananii anigu fii kamratin mool inaan ku jiro ama muquur inaan ku jiro inaan muquur ku jiro ayay sheegteen zacama alcawaadil kuwii canaananayay waxay sheegteen ananii anigu fii kamratin maquurin aan ku jiro intaa kolkuu yidhi waxaa la yidhi orbaljoogay ma run bay sheegeen mise been bay sheegeen sadaquu run bay sheegeen walaakin kamratii maquurtaydan tan- laa tanjeli ma faydmayso marba marnaba ma faydmayso maquurtanan ku jira marnaba kama soo baxaya buu ku leeyahay sadaquuda maxaa loogu cadfi waayey zacmadii hore waxa loogu cadfi waayey dee waa jawaab su-aal bay u dhacday zacama alcawaadil waxay sheegteen cawaadiltu ananii anigu fii kamratin inaan maquur ku jiro ma run bay sheegeen mise been dee sadaquu waa jawaabtii halkaa kaanahu waxaabad moodaa su-ila in la su-aalay asadaquu ma run bay sheegeen fii zacmihim sheegashadooda am kadabuu mise been bay sheegeen faajaaba wuxuu ku jawaabay sadaquu buu ku jawaabay falmaanicu waxa maanica min alcadfi cadafka diidaya fii hada almawdici makaankan wujuudu raabitati raabitadii jiriddeeda alqawiyati ee xoogga badnayd bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda faashbahad waxay shabahday xaalata itixaadi aljumlatayn labada jumlo midowgooga wakhtigoogii oo kale walihaada wajaba waxa waajibaya aydan ee alfaslu baa waajibaya almawdac araabic meesha afraad een loo baahnayn in in in in la isku cadfaana waa maxay waa shibhu kamaal alinqiaac shibhu kamaali linqiaac wahwa haddaba shibhu kamaalu linqiaacu an tusbaqa in lagala sabqo weeyaan jumlatun jumlo ayaa lala sabqaya bijumlatayni laba jumla lagala sabqaya waa saddex jumlaa meesha yaala hal jumlo ayaa labadan laga sii horraysiinaya labaa dambeeya ma garanaysaa kolkaa an tusbaqa in lala hormaro jumlatun jumla bijumlatayni laba jumlo lagala hormaro yasixu waxaa asaxaya cadfuhaa cadafkeega ayaa asaxaya jumladana dee la- lagala hormaraya labada jumlo yasixu cadfuhaa jumladan cadafkeega ayaa asaxaya cala aluulaata koobaad lagu cadfo oo minhumaa labadii jumlo ka mid a jumla ugu dambayso labaa ka horeeya soo mahayn ta ugu dambayse ta saddexaada waxaa lagu cadfi karaa tee ta uulada a lagu cadfi karaa laakiin tan saddexaad laakiin ta bartanka ku jirta saaniyada a laguma cadfi karo oo labadan isku xiga kuma cad- iskuma cadfi karaysid labadan isku isku xiga iskuma cadfi karaysid buu ku leeyahay soo macnaha maadan fahmin wuxuu ku yidhi haddaba taasuu doonaya inuu taxliiliyo almawdic araabic mawdica afraad shibhu kamaal alinqiaac kamaal alinqiaaca kii shabahayay weeyaan wahwa isaguna an tusbaqa in lala hormaro weeyaan jumlatun jumla lagala hormaraya bijumlatayni laba jumlo yasixu waxaa asaxaya cadfuhaa jumladan in la cad- la cadfo cala aluulaa lagu cadfo tii hore oo minhumaa labada jumlo ka tirsan liwujuudi lmunaasaba munaasabada jiridoodaana loogu cadfaya walaakin fii cadfiha cadafkeega waxaa ku jira cala haaniyati haaniyada lagu cadfay fasaadun fasaad fi lmacnaa xagga macnaha ah wuxuu ku leeyahay walaakin fii cadfiha cala haaniyati fasaadun fi lmacna haddii jumladan tii koobaad lagu cadfi waayo talabaad lagu cadfato ku xigta macnihiiba fasahaadaya fayutraku lcadfu cadafka waa laga tegaya bilmarati markaa دفعا دفاع لتوهم أنه وحل دفاع لتوهم أنه إنه يساقو معضوف كعد فيها على ثانية ثانية اك هدي تثالثة أولاد لغو عطف دادك بدكود بامودية إني ثانية ذي هلكاكو عطفان تاي ثانية ذا إني أولا آه عفوا هدي ثالثة أولاد لغو عطفو دادك بدكود بامودية ثالثة إني ثانية ذا كو عطفان تاي معنى هنا خلط بونا قرية هدي ثالثة ثانية لغو عطفو هدبا إيهامك إيه مودي دفاع للدفاع أي عطف كبا لقبح يا باب كيسة maxaa ka mida baljoogay litawa dafcan waxaa la difaacaya litawahumi anahu in isaga la tuhmo macduufun inuu ku cadfan yahay cala haaniya naxwi
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم watadunnu waxay malaynaysaa salmaa inanta salmiihi annani anigu abqi inaan doonayo bihaa xaggeyga bedelan bedel inantaa inaan inan kale ka bedel qaadanayo oo in- oon inan inan kale ku doorsanayo ayay ii malaynaysaa buu yidhi uraaha waxaabaan u malaynayaa fi dalaali baadida tahiimu inay ku wareersan tahay waxaasi waa waxba kama jiraan waxa ay ii malaysaye baadi bay ku wareersan tahay buu yidhi inantaasi weli buu leeyahy waan jecelahay oo ciidan ku doorsado ma garanaya buu qabaa waad aragtay haddaba saddexda jumlo tadunnu saw jumlo maaha annanii abqii bihaana saw jumlo maaha uraaha saw jumlo maaha waxa munaasib ah uraada in tadunnu lagu cadfo oo labada musnad munaasabay isku leeyihiinoo labada musnad muna oo dhanniga iyo uraadu mayna maluun isla ahayn labada musnaduni leeyihiina munaasabay isku leeyihiinoo inantuna tadunnu salmadee weeyaan halkana uraana waa ninka laba ruux oo isjecel mayna munaasabay isku lahayn munaasabay isku leeyihiin labada musnadna munaasabay isku leeyihiin labadii musnaduni leeyihiina munaasabay isku lahayn labada jumlo waa la isku cadfi karaa laakiin uraada abqiida laguma cadfi karo annani abqiida laguma cadfi karo oo ceeb bay noqonaysaa waayo macno aan loo jeedin ayaa soo boodaya waxa weeye macnahan uu gabayaagu doonaya inuu yidhaah inanta salmiihi waxay ii malaynaysaa inaan bedel ka doonayo soo saa maaha inanta salmi maxay ii malaynaysaa buu yidhi inaan inan kale ka bedel qaadanayo anigu waxaan u malaynayaa malahaa inantaasi inuu khaldan yahay saasuu yidhi haddaba haddii uraahaa iminka waa uraahaa la odhan lahaa oo tadunudaa saxda a lagu cadfi lahaa dadka barhkood baa moodi lahaa ananiida inay ku cadfan tahay macnuhuna wuxuu noqon lahaa haddii ananiid lagu cadfo waxay ii malaynaysaa salmi inaan inan kale ka bedel qaadanayo waxa kaley ii malaynaysaa inaan u malaynayo inay baadi ku jirto waxay ii malaynaysaa inaan u malaynayo ba inay baadi ku jirto taana way ii malaynaysaa oo uraahaad waxay ilintu malaynaysa weeyaanay ninka u malaynaysa laakiin wuxuu ninku iyada u malaynayay ma noqonayo macnihii muna isbedelin khalad buu noqday dee kolkaa in cadafkii laga tago ayay noqonaysaa wa tadunnu waxay malaynaysaa salmaa salma waxay malaynaysaa annanii anigu abqii inaan raadinayo bihaa bedelkeega bedelan bedel inaan ka raadinayo uraaha hadda inanta waxban u malayni fi dalaali baadida tahiimu inay ku waraarsan tahay alla ilahay baadi bay biritanka ugu jirtaa haddii iminka wowli keeni lahaa wa uraaha waxa kaley ii malaynaysaa inaan iyada u malaynayo fi dalaali tahiim ya waad aragtaa fajumlatu uraaha yasixu waxaa casaxaya cadfuhaa in lagu cadfo calaa jumlati tadunnu tadunnu jumladeedaa lagu cadfi karaa laakin yamnacu min hada waxaa diidaya tawahum lcadfi cadafkoo la moodayo calaa jumlati abdii bihaa in lagu cadfayo oo fatakunu jumlatu haalita waxay noqonaysaa min madnuunaati salma salma waxyogii ay malaynaysay ayay noqonaysaa maca anahu isagu hayru lmaqsuud looma jeedo oo inantu waxay malaynaysay maaha walihada imtanaca waxaa mamnuuc noqday alcadfu baa mamnuuc noqday wawajaba waxaa waajibay aydane alfaslu baa waajibay waalmaanicu min alcadfi cadafka waxaa diiday fi hada almawdic amrun khaarijiyun amar khaarijiya weeyaan ixtimaaliyun oo ixtimaaluna yumkinu waxaba suurtoobi lahaa dafcuhu in amarkaa la difaaco bimacuunati qariinatin qariino kale kaalmaheed lagu difaaco qariino kale hadday meesha timaado waa la difaaci kari lahaa oo meesha uu ka bixi lahaa wa min haadaaka iyo wamima sabaqa wixii hormarayba yufhamu waxaa la fahmaya alfarqu farqiga bayna kullin mid kasta udhexeeya oo min kamaal alinqiaac iyo shibi kamaal inqiaaca kamaalulinqiaacu wuxuu ahaa amar daatiya shibu kamaalinqiaacuna waa amar khaarijiya dee farqigii udhexeeyey ba halkan u ka soo baxay daati iyo khaariji bay kala yihiin iskuma badhowo almawdic alkhaamis mawdica shanaad atawasut dhexdhexaysi weeyaan bayna alkamaalayni labada kale maalo dhexdooda la dhexdhexaysto maca qiyaami almaanic kiyo maanicii jiro welibana sheekhu maca qiyaami almaanicaaso iska qaatay ma arkaysa wahwa isagu kownu ljumlatayni labada jumlo oo noqdo weeyaan mutanaasibatayni kuwa munaasaba isku leh wa baynahumaa dhexdoodana uu ahaaday raabidatun raabito qawiyatun xoog badan laakin yamnac waxa diidaya min alcadfi cadafka waxa diidaya maanicun maanic wahwa isaguna cadamu qasdi tashriig tashriiga iyo wadaajinta uu qasadkiisa liidiisa weeyaan fi lxukmi xukumka loo qasto waa ka qawlihi tacaala aayaddan qur'aanku uu soo qaatay waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun allahu yastahzi'u bihim suuraddaa suurat lbaqara haddaynu soo bilowno waxa fiicnaan lahaa malaha inaynu bilownoba suuraddaa inaynu bilowno dhexda soo gaadhsiino si aad uga qiyaas qaadatiin eekada waidaa khalow markay noqdaanay khaali u khaali noqdaan ilaa shayaaiinihim madaxdooda shayaaiintaasi waa madaxdii nimankan gaaladu kolkay madaxdoodii u tagaan qaaluu waxay odhanayaan inaa anagu macakum miciina ayaanu nahay inaa macakum waa mafcuulun bihiyo de isagoo cadafba uma baahnays ma garanaysid waa maqowlu qawle ina macakum cadaf uma baahno inaa macakum miciinaanu nahay miciinaanu nahay kolkay yidhaahdiin may su-aal iyaguna keenaynin sawdinkii sawdinkii la socday muslimiintaa la odhanaya ama hadalkaa ku lahaa inamaa naxnu mustahzi'uun waanu ku jeesjeesaynay inamaa naxnu mustahzi'uun maxaa loo cadfi waaye waa kii aynu ka soo baxnay marka dhaweyd shibu kamaal shibu kamaal irtisaalkii weeyaan waa su- jawaabdees jawaab weeyaan su-aal muqadara kaa imika kama hadlayno allahu yastahzi'u bihim taan ka hadlayna haddaba allahu yastahzi'u bihim maxaa loogu cadfi waaye inaa macakumta allahu yastahzi'u bihim maxaa loogu cadfi waaye inaa macakumta waxa loogu cadfi waaye waxaan loo qastaynin inaa macakumta waa maquulkoogii sow maahayn qaaluu waxay odhanayaan gaaladu inaa macakum sow maaha sow gaalada hadalkoogii maaha inaa macakumta maquul waxay gaaladu lahaayeen maaha haddii allahu yastahzi'u bihim lagu cadfi lahaa inaa macakum allahu yastahzi'una gaalada maquulkoogu noqon laha gaalada hadalkoogii buu noqon lahaa allahu yastahzi'u ilahi baa gaalada ugu jawaabaya laakiin gaalada hadalkoogii buu markaa noqon lahaa oo hadalku wuxuu noqon lahaa qaaluu gaaladu waxay odhanayaan inaa macakum miciinaanu nahay wallahu ilaahayna bay odhanayaan yastahzi'u bihim wuu ku ciyaarayaa muslimiinta gaalada hadalkoogii buu isku bedeli lahaa haddii cadaf meesha la keeni lahaa kolkaas si ayna gaalada hadalkooga uuna u noqon iyo maquulkii gaalada waa hadalkii ilaahay ayaa cadafka looga daayo waxaa la yidhi allahu ilaahay yastahzi'u wuu ku dheeldheeli doonaa bihim gaalada allahu yastahzi waxa kolkaa inaa macakum xukumka inaa macakum waa mafcuulun bihi ma garanaysa ama maquulu qawle xukumkaasaan la doonayn in lala wadaajiyo saa darteed baa kolkaa loo jaray haddaad tidhaahdid allahu yastahzi'uda maa qaaluuda hore lagu cadfo qaaluuda hore maxalka icraabkuma lehe ma ogtahay qaaluuda hore maxalka icraabkuma leh haddaba qaaluuda hore maa lagu cadfo waidaa khalow markay ku noqdaan ilaa shayaatiinihim shayaatiintooda qaaluu waxay odhanayaan oo wallaahuda maa qaaluuda lagu cadfo haddii qaaluudaa lagu cadfi lahaa macno kaloo khalad ahaaba isna meesha ka soo baxayo waxay noqonaysaa qaaluudu sow jawaab maaha soo jumlo shard jawaab jawaabu shardi soo maaha sidaad horay usoo barateen jawaabku muuna qeyd lahayn jawaabku horta muuna qeyd lahayn sidiisaba shardiga maynan qeyd ka soo dhigin qaaluuda qeydkeegu waa maxay gaaladu goormay qaaluu yidhaahdii muxuu qawlkani muxuu ku qaydan yahay dee kolkay maxay u noqdaan cinda khuluwihim ilaa shayaaiinihim soo maaha markay gaaladooda isla khaali noqdaan soo maaha oo eeg qawlka mar kasta ma yidhaahdiina markay gaalada isla khaali noqdaan qawlkani wuxuu ku qaydan yahay oo eeg wuxuu ku qaydan yahay qawlkani maxay cinda khuluwihim oo shardigaa hore jumlada hore shardiga ayaa qeyd jawaabka u ah haddaba haddii wallaahudan lagu cadfi lahaa qaaluuda wallaahudan qeydkeegu wuxuu noqon lahaa qaaluuda qeydkeegii oo kale qaaluudu soo qeyd ma wadanin wallaahudana qeydkiibay wadan lahayd oo macnuhu wuxuu noqon lahaa waidaa khalow markay gaaladu la khaali noqdaan ilaa shayaaiinihim madaxdooda qaaluu waxay yidhaahdeen inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun hadda wallaahu ilaahayna yastahzi'u bihim iyaga ayuu ku dheeldheelaya laakiin waa goorma kolkay gaaladooda la khaali yihiin ubuu ilahay ku dheeldheelaya wallahu yastahzi'udan qeyd bay yeelan lahayd aidaa khalowda ilaahay mar kaste kuma dheeldheeleene goormu ku dheeldheeli laha u macnuhu noqonaya markay gaaladoodii la khaali noqdaan markaamuu ku dheeldheeli laha sidaana looma jeedo ilahay mar kasta uu ku dheeldheelaya eeg hadda allahu yastahzi'u bihim fajumlatu allahu yastahzi'u bihim laa yasixu ma ansaxayo cadfuhaa in lagu cadfo calaa jumlatina macakum waa liiqtidaa'ihi wuxuu keensanaya annahu isagu min maquuli lmunaafiqiin munaafiqiinta hadalkooga inuu yahay uuna hadalkii ilaahay ahayn buu keensanaya walxaal annahu isagu hadda min maquulihi tacaala ilahay hadalkiisa weeyaan ducaa'un calayhim iyaguna ilaahay habaaraya ilaahay ha ku dheeldheelaa la yidhi walaa calaa jumlati qaaluu jumlada qaaluu ana laguma cadfi karo maxaa sababay lianlaa yutawahama si aan loo moodin mushaarakatu inuu la wadaagsanayo lahu qowlka inuu la wadaagsanayo fi taqyiidi ku qeydkii bidarfi lagu qeyday idaadii weeyaan de idaa khalow darafkaasuu ku qaydan yahay isaguya wa ana istihzaa'i allah ilaahay jeesjeeskiisa bihim iyaga uu ku jeesjeesayaana muqayadun inuu ku qaydan yahay uun bixaali khuluwihim markay khaali la noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintooda saasaa la moodi laha haddii qaaluda lagu cadfo walwaaqicu sida waaqicihina ana istihzaa allah ilaahay jeesjeeskiisa bilmunaafiqiin uu ilaahay munaafiqiinta ku jeesjeesaya hayru muqayadin kuma qaydno bixaalin xaal oo min alaxwaal ka mid a walihaada ka sidaa darteed wajaba aydan ee mar labaad baa noqonayaa ee waxaa waajibay alfaslu in la kala fasliyo soo cashirkeeni tafsiirun maaha tafsiirka kama baxayna dee waayo kitaabkani waana nin alla ninkii munfasir isla inuu noqdo ama cashir sharax isla inuu noqdo qur'aana runtii waa daruuri buu yahay daruuri daruuri buu yahay waad aragtaa tambiihaad tambiihaadkan yaryar bal hadda aynu eegno tambiihan yari xaalada ayaa laga yaabaa inuu meeshan keeno maadaamay xaaladu wow waawul xaal la yidhahdaa ay jiraysay ayuu isleeyahay iskaga munaasabay baabkan alwalu tambiiha koobaad lamaa kaanat ilxaalu xaalku kolkuu ahaaday tajii'u mid imanaysa jumlatan iyadoo jumle ah waqad takhtarinu lana xidhiidhsanaysa bilwaawi wow waqad laa takhtarin inayna la xidhiidhsana laga yaabo fa ashbahad waxay shabahday alwasla walfasla xaalku mar wow buu wataa marna ma wata saw maaha jumlada dee jumle xaaliye oo wow wadataad arkaysaa jaaa zaydun washamsu daalicatun mayna wway wow wadanin so wow ma wato jaaa zaydun yadxakuna wowgu mamnuuc buuba ka yahe mamnuuc wowgu mamnuuc buu ka yahe halkaas oo kale jumlada xaaladii marna wow bay qaadataa marna wow ma qaadato haddaba jumladii xaaladu markay marna wow waawul xaala qaadatay marna wowgii ay qaadan weyday yahay maadiyan maadi kolkuu yahay taaliyan la xidhiidhaya ilaa haddii jumlada xaaladii ahi jumlo maadawiyo ilaa wadata ay tahay wowgu mamnuuc buu ka yahay oo waqaca daalika almaadi ama maadigaasiba wuxuu dhacay qabla ow hadduu maadigu ow hor dhacana waa la mid alatii owda oo litaswiyati ah naxwu maa takallama fu'aadun fu'aad ma hadlin ilaa qaala khayran xaalo uu khayr ku hadlayo mooyaane ilaa qaala khayran waa jumlo maadiwiyo ilaa wadata saw maaha kolkaa wowgu mamnuuc buu ka yaho mamnuucba weeyaan baaskaas oo kale wow waa walxaal lama keeni karo wa ka qowli shaacir shaacirka qowlkiisaba weeyaan
كن للخليل نصيرا جارا أو عدلا ولا تشوح عليه جادا أو بخيلا وأودي تسوية أهيد كن واحد نقطة للخليل صاحبك نصيرا مد النصرين ينقو جار حالة وجور سمينيا وحق قرب مرو أو عدل حالة ويهي مد عدالة سمينيا هدو جور سمينيا هدو عدالة سمينيا أودا سوى تسويه كل كعدلة جملة ما دوية أودا وضطا وما قادن كرتو walaa tashuxa calayhi ha ka bakhaylin buu ku leeyahay khaliilkaaga jaada xaalada uu deeqayo ow bakhila xaalada uu bakhiil ka yahay owdaa labaadna ma arkaysaa iyadana bakhiladaa dambena ma qaadan karto buu ku leeyahay waaw oo waa owdii de iminka aynu sheegaynay sow kow maaha taasi idaa kaana ficluhaa xaalada ficilkeegu kolkuu yahay mudaarican mudaaric musbatan musbada ow manfiyan ama la anfiyey bimaa lagu anfiyey ow laa lagu anfiyey mudaaric musbada maad garanaysaa waa jaaa caliyun yadxakudii aan ku lahaa jaaa caliyun yadxaku waa mamnuuc jaaa caliyun haddii waxay yidhaahdeen wa caliyun ad aragto jaa caliyun wayadxaku haddaad aragto jaa caliyun wayadxaku arrin adag baa meesha ku jira bay yidhahdeen nin carbeed baa weligii hadal noocaasa laga maqlay ninkii yidhi ma garanaysaa najawtu e najawtu waarhanuhum maalikan falamaa khashiitu adaafirahum najawtu waarhanuhum maalikan ma garanaysaa khashaw e muxuu yidhi najawtu waarhanuhum falamaa khashiitu adaafirahum falamaa khashiitu markaan ka baqay buu yidhi adaafirahum cadowga hubku wato hubkay wataan kolkaan arkay ayaa najawtu anigu badbaaday orod baan isdhigay buu leeyahay wa arhanuhum xaalo hadda aan rahan uga dhigay wa arhanuhum maalika ninkii maalikah arhanumuna mudaaric masbada ahayn wowgu mamnuuc buu ka ahaa saw maaha sidan uu inoo sheegayo ninkaa un baa lagu arkay maxamed ibnu maalik waa kii caddeeyey ee yidhi kolkuu mudaarica ka hadlayey haddaad aragto buu yidhi wowgaa mubtadaa u qadaran wa ana arhanuhum buu yidhi wa ana arhanuhum kolkaa jumladu maaha mudaaric masbadahe jumlada xaaladii waa jumlo ismiye a weeyaan wa shamsu daalicat intii wowga qaadanaysa oo kale weeyaan bu yidhi maxamed ibnu maalik iska ilaali wadaatu bad'in bimudaaricin habat xawat damiiran wa min alwaawi khalat waa kii odhan jiray xawat damiiran wa min alwaawi khalat wowga mamnuucday baa ka tahay waad aragtaa bima iyo iyo laana waa saas oo kale wajaau waa tii mudaariciyada ahayd ee musbatka hata eeg wajaau way yimaadeen abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaa'an cishaa igii bay yimaadeen yabkuun xaale ay ooyayaan yabkuun muna mudaaric masbada ahayn wowgu mamnuuc buu ka yahay wanaxw wamaa lanaa maxaa nagu dhacay laa naraa laa nu'minu xaalo annaan rumaynaynin bilaahi ilaahay annaan rumaynaynin waad aragtaa kaana wuxuu haddii halkan gaadhi intaad ka dhacda meelahan uu naburkaaga dhaca bay yidhahdeen intan hore halkaa meelaha hadduu naburkaaga dhaco waxaad aragtayna gare xawaastaba waad beelaysaa intani waa khatar bay yidhahdeen waxaad aragtay iyo waxaad maqashay waxaasoo dhan waxba kala garan maysa waa isku dhex daadanaysaa bay ku waxaad arkaysaadan garanaynin aragtidii garashadii baa kaa tegaysa waxaad arkaysaadan garanaynin oo xataa urtii sankaa kaa tegaysa oo dareenkii o dhan baa kaa tegaysa waxa weeyaan halkan kan ma arkaysaa xiskan mushtaragga ah jeebkiisa ayaa la yidhahdaa kan yaree ku xiga xiskan mushtaragga iyo macluumaadka markuu ururiyo jeebkan dambe ku ridaa kaa dambe halkaa dambena waxa ku yaalla jeeb jeebkii baa ku yaalla jeebkiisii kolkaa iminka taa daliil waxa u ah iminka hadda su-aal baan ku weydiinaya ee la soco masaajidka ibrahim dheere dhisay miyaad xusuusnayd iminka intaanan idin weydiinin maydaan xusuusnayn saw maaha laakiin ma intaan idin weydiiyaad barateen haddaba ma iminkaad barateen oo dib u barateen masaajidka owl hore maydaan garanayn waa maya xaggeed ka keenteen haddaba jeebkan yar baad kala soo baxdeen jeebkii yaraa xiska mushtaragii ku riday ma garanaysaa jeebkaa yar ayaad kala soo baxday macluumaadku kama lumaana halkan un bay ku jiraan siday qabaan nimankani laakiin kolkuu macluumaadku kugu bato in lagugu celceliyo weeyaan hadda waxay ku leeyihiin nin saaxiib baad ahaydeen baad garan weydii waxaad u baahan tahay in lagu agdhigo waa ninkii dheeraa waa ninkii kan aha waa lagu agdhig iyadoona halkan jeebkaa laga baadhaya waa ninkii nooca waa la kala rogaya waraaqo badan baa la kala rogaya waa ninkii saa ahaa waa kolon baad odhanaysaa ha imikaan gartay imikaan gartay baad odhanaysaa kolka waxa weeyaan halkanna waa jeebkiisii taa waxaa daliilo ah bay yidhahdeen xaggaa dambe hadduu naburkaaga dhaco xaggaa dambe hadduu naburkaaga dhaco waxa markaad aragto waad garanaysaa markaad maqashana jawaab waad ka bixinaysaa laakiin waxa kaa tegaya bay yidhahdeen xusuustii ilowgaagii baa badanay xusuustii baa kaa maqlaanaysaa iminka masaajidkaa ibrahim dheere kolka maanta lagu tuso ee dariiqaasaa loo maraa lagu yahay aad garato markaad soo noqoto berri waxaad odhanaysaa un dariiqii waa liloobay horta xagu ahaa xaguu inaga xigay kolkaa daa'iman waxa dhib baa ku haysanaya haddii qaybtaasi ay kaa maqan tahay halkana quwa mufakira ayaa jirta bay qabaan quwadan mufakiradiihi iyadu waa caqliga waxay barataa baa la yidhi kuliyaadka kuliyaadkay barataa quwada mufakiradiihi kuliyaadku waa maxay kuliyaadku waxa weeyaan bimacnaa geeri oo kale geeridu waa macno kuliya laakiin camar geeridiisu waa juziye camar geeridiisa ma garato iyadu quwada mufakarada camar geeridiisa ma garato cali geeridiisana ma taqaano geeri oo dhan ba iyadu macno kuliyi ah iyo juziyiga intii la tajriidiyey ee kuliyi laga dhigay intaas ayay barataa saaxiibtinimay taqaanaa tani saaxiibtinimaday taqaana macno kastoo kuli bahalnimay taqaanaa dhimashay taqaanaa cunid bay taqaanaa saa darteed xoolahaynu ku kala duwannahay quwada mufakirada ah xooluhu taa male xooluhu dhimashada ma yaqaanin bahalkana ma yaqaanin xooluhu bahalka ma yaqaanin habeenka cabsidaba ma yaqaanin xooluhu cabsi ma garanayaan kolkaa tanaa ka maqan cabsidu waa macno kuliya kolkaa tanaa ka maqan bay qabaan tan wa wahmiyada ma arkaysaa qaybtaa dambay ku taalaayo wahmiyadu macnaha juz-iyiga abay garataa macnaha juz-iyiga waxa weeyaan bahalka markaad aragto bahalkani inuu wax cuno hadda bahal oo dhan maaha kan aad aragta inuu wax cuno xooluhu taa way leeyihiin kolkay arkaan dhurwaa way didaan laakiin hadda dhurwaagaasi kolku ka tago ma garanayaan wax dhurwaa la yidhaah oo dhurwaannimo eeg waxa weeye macnahan juz-iyiga ah ee kani inuu dilayo nin hadduu dili jiray hadduu jiro way ka ordayaan kolkay arkaan waayo kani inuu dilayo waa wahmiyada weeyaan kolka taa jus-iyiga ah xoolaha ayaynu la midaysannahay kolka haddaba quwooyinka noocana iyo idraagaadkii noocan ahaa ayay nimankani ku xisaabtamayaan waa wax waa wax dee iminka aynan inagu ka warrami karaynin kadibna kolkaasay u baxayaan samaawaadkan ay ku odhanayaan quwada caaqilada ah kolkay ka hadlayaan tani waxay ka dab qaadataa bay ku leeyihin falak samaawiyo halkana ilaah baa jira bay yidhahdeen halkan yar fadhiya cirkan soke kolka ilaahaasay taasi ka dab qaadataa bay yidhahdeen waxa daliilu ah bay yidhahdeen ilaah yaroo halkan joogaa inuu jiro waa ilaahan hadda waxna dilo waxna nooleeya roobkana keena bay yidhahdeeno kolkaad adigu wax garan weyda bay yidhahdeen ama ad yaabtid cirkaada eegtaa bay yidhahdeen maxaad agan ka eegeysaa waa de waa niman imtixaana nimankani waa been waa ilaahay wuxuu de ilaahay waa nimankani waa maaha niman ilaahay yaqaana kolka waxay kuleeyihin kolkaad wax garan weydo sawdigan cirka eega maxaad cirka ka eegeysaa ilaah yar baa halkan fadhiye ilaahaasi ilaahu ka dab qaato mataqaanaa bay yidhahdeen ilaah isaga kasii sarreeya ayaa jira bay yidhahdeen toban ilaah baa halkan kasii maamulaya bay yidhahdeen ilaahba ilaah buu sii xukumaa tobanka ilaah maad garanaysaa toddobada samaawaad iyo waxay ilaahya ka dhigaan maxay iyo carshigii iyo kursigii iyo maxaanku idhahdaa iyo looxul maxfuudkii toban toban toban ilaah baa jira bay qabaan oo nooc haddaba nimankii culamaau sharciguna way daba taagan yihiino falaasifada markay yidhahdeen maskaxdeennin saddex qaybood bay ka kooban tahay qayb sokiya qayb dhexiya qayb dambe kolkay leeyihiin wax waa laga aamusaayo dee sharcigeenu ma diidin laakiin tan ilaahya halkan istaba jooga ayaa jira iyo ilaah yaroo halkan fadhiyaa jira samada soke iyo oo cirka roobka ka keenayo oo dilayo kasii amar qaata ilaahan ka shisheeya ilahan ka shisheeyo isna ka amar qaataa bay yidhahdeen waxa noocaas oo kale ihi wax loo adkaysanaya ma haddii nimankani horta waa nimanka masaladan imanka caqligan iyo wahmigan iyo khayaaliganna waa saddexdaa qaybood saddexdaa qaybood weeyaan khayaaligu waa qaybtii usokaysay caqliguna waa qaybtii dharxe wahmiguna waa qaybtii dambe saddexdaa qaybood weeyaan saddexdaa qaybood bay ka kooban tahay kolkaa iminka khayaaligu muxuu garanayaa waa khayaaliyo isaga khayaaligu xataa wuxuu yaqaana ma taqaana khayaaligu wuxuu sameeyaa wax iminka aadan malaynaynin quwada khayaalida iyo khayaaliyadii halkan kaaga taallaa waxay samaynaysaa dameer yar ayay madax dad u samaynaysaa dameer yaroo madax dad maadan u suuraysanin mararka barhkood waxaadan iminka filanaynin wax aan jirin ama adigoo diyaarada ma suulaysatoo duuraya laba baad labada qacmoodun ku duulaya ya waxa noocaa sameeya waa tan khayaaliga ah weeyaan waxaan islahayn bay isa saartaa waa tii inta badan aynu garanaynay geerida markii isticaarooyinka aan joognay tii geerida libaaxa ka dhigaysay ma garanaysaa ee kadibna cidiyaha u samaynaysay tii weeyaan tan quwada khayaaliyadii waxaan jirinba iyadu samaysa ay ka shaqaysaa taa khayaaliga ah waa nooca kolka khayaaligu xataa waxaan isku egaynba inay isku egyihiin ka dhigtaa waxaan isku egayn ayayna isku egyihin ka dhigtaa wahmiyadana dee waad garanaysaa waa tan waahimada ah ee qaybtan dambe kaaga taala caqliyaduna waa tan mufakirada ee bartanka ku taala inaynu ku leexana maanaan jeclayn wadalika aljaamicu jaamicaasi ima caqliyun caqli inuu yahay aw wahmiyun wahmi inuu yahay aw khayaaliyun khayaali inuu yahay intaa midun weeyaan sheekheenaasina wuu kuusii yar sharxayaayo caaqiladu waxay samaysaa waa wixii isku mida buu ku leeyahay wax alla wixii isku mid ayay ayay caaqiladu samaysaa wahmiyadu waxay samaysana isagaa kuusii tilmaamaya oo waahimadu waxay samaynaysaa labada midab een didaynka isku ahayn ee laakiin iska soo horjeeda khayaaliyadu waxay samaysanaa isagaa kuu sheegaya waa wax isagu aan midnibaba ayna ka dhexaynine takhayulun maskaxdani ay ku samaynayso bimacnaa labada shay jaamic ha ka dhexeeya waxaa loo jeedaa ama caqliga ha ku kulmaan oo caqligu ha mideeyo ama wahmiga ha ku kulmaan oo waahimadu ha midayso ama khayaalka ha ku kulmaan oo khayaaliyadu ha midayso saasaa loo jeedaa almuhim as'ilatun cala alwasli waalfasli yudlabu ajwibatuha ma huwa alwaslu wasligu waa maxay ما هو الفصل سوى محي كموضعا با للوصل و كموضعا با للفصل و ما هو الجامع العقل ومح ما هو الجامع الوهمي ومح ما هو الجامع الخيال ومح انت با يسقى كوت المامية كل جامع عقل رقم كتريق واكا كوكو قبطي أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في قوة المفكرة وقوة المفكرة دوانيك كله مثل كسر يسقى كوت تعريفين تعريف كي ساير مدقاضان تطبيق عام على الوصل والفصل تطبيق وينو سيديني سوما هم ريحان تنبه مثل أبياطان إن يرمعنينا جربت دهري وأهله فما تركت لي التجارب في ودمر إن غرضا جربت وحن امتحاني دهري سنة كيغ أيان امتحاني وأهله أهلك سنوان امتحاني فما تركت لي أني إيغمين تجن التجارب تجابوينكو في ودمر إن روحنا انشعلاضا غرضا وجدان وشعلاضا تجابوينكي وحن كوها ليبو لياي روحنا أذو الضن يركالي هجعلاني روحنا أذو الضن كالي هجعلاني بكو ليو جدك وطا جعلك اسم إله الدرتيبة وميا وضركت سببت لو فسليا لغاربا هدبا ama loo wasliyey yusabbaxu lahu waa loo tasbiixsadaa fiihaa baa looga tasbiixsadaa bilguduwi waalaaasaal yaa u tasbiixsada bal joogay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah waa su-aashii wayba iska caddahay taasi wadartaa soo mahay falyadxaku ha qosleen qaliilan walyabku ha ooyen kasiiran waxyooga loo wasli loo wasliyey weeyaan isagaaba kuu sheegayo kuu caddaynaya ina alabraara la fii naciim waina alfujaara la fii jaxiim horaynu taa soo sheegnay ashkuru allaha cala saraa ilaahay baan ku shukriyaya oo nimcada ugu shukriyaya Yun- ee, ushkur illaaha ilaahay ku shukri ushkur illaaha ilaahay ku shukri calaa saraa nimcada ugu shukri yunajiika min adaraa dhibkuu kaa badbaadinayaaye yunajiika adaa ka jawaabaya isbir ku sabir calaa kayd lxasuud xasuudka makrigiisa iyo dhibkiisa kaydkiisa laa tadjar min makaa'idiha kana gubanin makaa'idiisa anta xamiidu lkhisaal khasladahaagu way wanaagsan yihiin tasnacu lmacruuf macruufka waad samaysaa wa tudiifu lmalhuuf malhuufkana waa xad- waad uga qaataysaa iyadu gargaartaa buu ku leeyahay wa tugiisu lmalhuuf tamriin maad arkaysaa jumlada wa tugiisu lmalhuuf saw idinma odhanin eeg hadda wasilati sawsilati thaalitatu bithaniya ma odhan iska soo dhaaf wasilati thaaniya bithaalita ma idin yidhi wasilati thaalitatu bithaniya ma yidhi للتوسط بين الكمالين سو ما أرى للتوسط مع وجود مانع من الوصل سو ما تي وصل ما مانع وصل يا مشي لما لا وصلين كرا با أرما لا وصلين كرا halkaas soo hadalkaaga ma baahno ex ashayrin in ku xusuusiyun baan doonayay inta aan baan uga jeedin halkii aynu sheekha u soo saxaynay halkaas halkaas kaaga xidhan halkii biduuni maanic intii ma garanaysan ku lahaa halkaas kaaga xidhan